فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada waqtigan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu waa la qadaroca oo aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah markab ay leedahay dowladda itoobiya oo ku wajahan dekada magaalada berbere ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya abiy axmed iyo taliyihiisa ciidanka oo mar kale ku celiyey in ay weerar ku yihiin badda soomaaliya xogo xasaasi ah oo qodobkaasi ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa wargeys ka faallooda arrimaha qaaradda afrika oo warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiye kanaalka alkataa'ib al ikhbaariyah kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalkii weynaa ee caad wargeeska oo si qoto dheer uga hadlaya fadeexadda dowladda federaalka ku qabsatay weerarkii caad ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xalisay khilaaf iyo midmada uu soo kala dhex galay beelaha mirifle ee dega wilaayada shabeellaha hoose qodobada caawa sidoo kale barnaamijka inta uu socdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nadwo ay ka soo qayb galeen dad badan oo lagu qabtay masjid ku yaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid ah culimada oo kelimad qayimah jeediyey ayaan barnaamijka idinkugu haynaa ku dhowaad toban qof oo ganacsato ah oo la dilay iyo suuqa bakaaraha oo weli xiran wararkii ugu dambeeyey xaaladda adag oo ay gelisay dowladda federaalka suuqa ugu weyn ee soomaaliya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa alkataayib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaal kale oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ku sugnaa duleedka matabaan ee gobolka hiiraan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxa wareysiyada oo faahfaahsan labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa xirnaa suuqa bakaaraha boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa lagu soo daadiyay wadooyinka suuqa kuwaasi oo ganacsada ka dalbanayay lacago ay ku sheegeen canshuuro balse lagu sheegay baadda habeenkii xalay intiiniinala socotay waxaan baahinay in xasan gurgurta iyo sidoo kale saaxiibkiisa madaale ay shirkad cusub ay la soo qaateen qandaraas shirkadaasi waxay ugu talagaleen in ay lacagaha ka ururiso ganacsatada waana lacago ka baxsan canshuurta iyo sidoo kale lacagaha kale ee laga qaado ganacsatada magaalada muqdisho suuqleyda ayaa ka gadooday falkan lacagaha dheeraadka ah lagu duldhigayo goobahooda ganacsiga waxayna sameeyeen shaqo joojin saacada kadib markii khallaasahaasi ka dhacay suuqa bakaaraha ayaa qaraxyo lagu beegsaday ilaa saddex xarumo ganacsi oo ku yaala wadada labaad goobjoogayaal ku sugnaa suuqa bakaaraha ayaa xaqiijiyey in tiro dad ah ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen falkan amni darada ah ee ka taagan suuqa bakaaraha ay ganacsatada ku eedeeyeen inay mas-uul ka tahay dowladda federaalka waxayna cadaadis ku haysaa ganacsatada maadaama mar weliba ay kusoo kordhiso lacago xad dhaaf ah أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan maraynaa abiy axmed iyo taliyaashiisa ciidanka ayaa mar kale waxay ku celiyeen in ay weerar ku yihiin badda soomaaliya markab ay leeyihiin xabashida itoobiya oo lagu magacaabo abey two ayaa wuxuu ku wajahan yahay dekada magaalada berbere ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya markabkan oo hadda ku sugan dekada jabuuti ayaa waxaa la qorsheynayaa in uu berbere usii gudbo sida ay tabinayaan warbaahinta itoobiyaanka markabka abay two wuxuu sidaa shixnada milatari oo ay ka mid yihiin doomaha dheereeya kuwaasi oo ay leeyihiin ciidanka badda ee itoobiya lama oga in markabkan uu hordhac u yahay ciidanka ku wajahan xeebaha lughay iyo sidoo kale in kale dhanka kale abay axmed iyo taliyaashiisa ciidanka waxay mar kale ku celiyeen in ay weerar ku yihiin badda soomaaliya haddaba qodobkan waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye waad mahadsan tahay cabsimed een, maalinba maalinka ka dambeysa waxaa soo shaacbaxayay sida ay dowladda xabashida itoobiya ugu xusul duubayso sidii ay kaga dhaweyn lahayd qaadashada badda soomaaliya iyadoo mar kale mas-uuliyiinta xabashida ay ku celiyeen inay ka dhaweyn doonaan arrinkaas een, jenaraalka ugu sareeya ciidanka itoobiya ayaa jeediyey khudbad uu si faahfaahsan uga hadlayo diyaargarowga ballaaran ee ciidamada xabashida ugu jiraan sidii ay isugu fidin lahaayeen xeebaha soomaaliya een, isagoo khudbad ka jeediyey kuliyadda tababarka ciidamada huruusiga gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayuu carabaabay inay la dagaalamayaan cadowga taariikhiga itoobiya oo uu la jeeday shacabka soomaaliyeed Een, jenaraal beerhano julla taliyaha ciidanka xabashida ayaa ku hanjabay inay dharbaaxo adag ku dhufan doonaan cid walba oo isku dayda inay is-hortaagto go-aankeeda ah inay qabsadaan xeebaha degmada lughayo ee gobolka owdal ee dalka soomaaliya Een, taliya julla ayaa sheegay in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan guluf weyn oo shacabka itoobiya loogu raadinayo bad ay ka kalluumaystaan ayna kasoo degaan badeecada muhiimka u ah noloshooda dowladda itoobiya waxay sheegaysaa inay soo idlaysay diyaargarowgeedii ciidanka iyadoo dhagaha ka furaysanaysa diidmada ka imaanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku aadan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi la galay abiy axmed een, arrinta xusida mudan ayaa ah in goobihii uu taliyaha ciidanka itoobiya khudbadda ka jeedinayey oo ka tirsan gobolka soomaali city lagu marti qaaday maayarka magaalada qarbi dahare oo xabashida itoobiya ah halka aan loo yeerin guddoomiyaha gobolka city ee ay ku taal kuliyadda tababarka ciidanka itoobiya arrinkan oo muujinaya in qorshuhu uu yahay mid fog inkastoo jenaraalkan uusan magac dhabin cadowga itoobiya haddana waxaa loo wada fasirtay soomaaliya oo ah dalka keliya ee cadaawadi kala dhexayso itoobiya ayna weligood isku haysteen dhul iyo bad intaba Een, dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka horjeedinayay xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ayaa sheegay inay ka go-an tahay helitaanka bad abiy axmed wuxuu soo hadal qaaday in xiisadaha ka dhashay marinbiyoodka soomaaliya isagoo hadlayay ayuu ku celceliyey in marnaba aysan dayici doonin dhiigga ciidamada itoobiya ee soomaaliya lagu laayay ee sidoo kale abiy axmed ayaa yidhi waa qasab in itoobiya hesho badda cas ninkii xoog leh ayaa talinaya abey ayaana ku celceliyey in kumanaanka askari ee itoobiya ka jooga soomaaliya aysan ciyaar ciyaar u dhimanayn ayna gaari doonaan biyaha badda waad mahadsan tahay cabdifataax faarax diiri ayuu kaasi ahaa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن waa hagaag barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan weli isla maraynaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan wargeyska faalooda arrimaha qaaradda afrika ayaa warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiyey kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalkii weynaa ee caada warbixinta uu wargeyska qoray iyo qaabka uu dagaalkaasi uga faalooday waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan cabdisamed hoon obserfer oo ah wargeys ka faallooda arrimaha qaaradda afrika ayaa warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiyey kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalkii weynaa ee caad qoraaga warbixinta waxa uu muuqaalkii alkataa'ib ku tilmaamay inuu ahaa muuqaal uu la qaban dhacyoonayo jirka bannaankana soo dhigaya raadadkii ka dhashay howlgalkii dhiiranaantu ka muuqatay ee dagaalyahanada xarakada al-shabaab ku qaadeen afar iyo labaatankii janawari deegaanka cad ee gobolka mudug sida warbixintu tilmaamayso waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa xajmiga uu la ekaa weerarka cagmarinta ahaa iyadoona ay soo bandhigayso al-shabaab hub ku fadhiya malaayiin dollar oo ay kula wareegtay weerarka kaasoo ay ku qaaday guutooyin ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaalida iyo maleeshiyaadka la shaqeeya horn observer waxa uu tilmaamayaa in waxa la yaabka iyo ama kaaga leh ay tahay in hubka ay al-shabaab kula wareegeen dagaalkii caad muuqaalkana lagu soo bandhigayo ay ka mid yihiin hub casri ah oo dhowaan dowladda maraykanka ay ku wareejisay ciidamada danab oo ah askar ay tababarkooda iyo maalgelintooduba leedahay dowladda maraykanka baalootooyinka r b g-ga hoobiyeyaasha noocyadooda kala duwan beekeemyada randoori u dhaco qorayaasha boobayaasha ah madaafiicda qorayaasha jitari oo ay dhowaan ku deeqday dowladda turkiga iyo rasaas tirabeel ah ayay dagaalyahanada al-shabaab kusoo bandhigeen mandiqad furan oo baadiye ah ayaa lagu yidhi warbixinta cusub ee uu daabacay wargeeska hoon obserfer ee ka faallooda arrimaha afrika mid ka mid a maxaabiista lagu soo bandhigay muuqaalka ay baahisay al-kataa'ib laguna qabtay dagaalkii caad waxa ay warbixintu tilmaamaysaa inuu ka markhaati kacay inuu tababar ciidan kasoo qaatay xerada turkisom ee magaalada muqdisho waxa uu weerarkii caad soo bandhigayaa dhoolatuska ay sameeyeen xoogaga dhiiranaantu ka muuqato ee al-shabaab tani oo dhalinaysa su-aalo la iska weydiinayo heerka waxtarka mashruuca la dagaalanka argagixisada ee mandiqada ayuu leeyahay hon observer inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sheegtay in dagaalkii caad ee safmareenka ahaa ay ku dishay in ka badan laba boqol oo askari haddana websayteka warbixinta qoray oo soo xiganaya saraakiil amni oo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi lagu dilay boqol iyo sagaashan askari oo ku sugnaa ugu yaraan afar saldhig oo ku yiilay deegaanka weerarkii aroornimo ee aadka u cuslaa ayaa ku bilowday xookugal waxaana xigay in rasaas culus ay ridaan dagaalyahanada al-shabaab waxa cabsida beeraya ayaana ah in guutooyinka naftood hurayaasha ay qeyb ka yihiin istaraatiijiyadda adag ee dagaalyahanada hubaysan ayuu leeyahay mowqica hon obserfer ee qoray warbixinta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayuu websaytku ku tilmaamay inay ka gaabsadeen bixinta wax macluumaad ah oo ku aadan weerarkii caad taasoo dhalinaysa su-aalo hor leh oo ku aadan xaqiiqada waxa halkaasi ka dhacay in laga hortago naftood hurayaasha lana hor istaago gawaarida ay wataan inay kasoo gudbaan difaacyada ayaa ah taxadiga ugu weyn ee ku horgudboon ciidamada soomaalida ee ku sugan deegaanada furan ee baadiyaha ah ayay leeyihiin saraakiil la hadlay webka ugu dambeyntii waxaa warbixinta lagu daabacay wargeeska hon obserfer ay soo hadal qaadaysaa qaraarkii dabayaaqadii sanadkii hore ee labakunsaddexiyolabaatanka kasoo baxay golaha ammaanka kaasoo cunuqabataynta hubka looga qaaday soomaaliya taakulada milatari ee uu reer galbeedku siinayo dowladda federaalka ee uu dilowday musuq maasuqa ayaana la iska weydiinayaa su-aalo la xiriira heerka waxtar ee ay leeyihiin taakuladaas
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaanu weli isla mareynaa qaybihiisa hore idaacadda alfurqaan al islaamiya aduuna idinkaga imaanayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xalisay khilaaf iyo madmadow soo kala dhex galay beelaha mirifle ee dega wilaayadaas kulanka wuxuu ka dhacay degmada kurtunwaarey waxaana kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelahaas waxaa lagu dhameeyey khilaaf iyo midmadow u dhexeeyey beelahaas wilaayadu waxay isku keentay hogaanka dhaqanka ee beelaha midifleh iyo sidoo kale waxgaradkeeda waxaana ay ku guuleysatay wilaayada in ay meesha ka saarto midnimo la-aanta dhex tiilay beelahaasi kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay beelaha midifle ku heshiiyeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoosena ay la saxiixday waxaa aqrinaya bayaanka ay beelaha ku heshiiyeen sayid cali cabdi aadam kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo beesha marifle oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtuwaari kulankaas oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan oo haddaan sheegi doono kow in la ilaaliyo wadajirka beesha marifle labo nabadoon kasta waa in uu dardargeliyaa xil weyna iska saaraa dadka uu mas-uulka ka yahay sidii ay u baran lahaayeen shareecada islaamka saddex beesha waxa ay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garabsiinta mujaahidiinta bariga afrika beesha waxa ay uga baaqaysaa dhammaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta marifle ka qayb qaadashada difaaca diinta islaamka shan beesha waxay baaq towbad keen ah u diraysaa dadka ka dhashay ee ku kadsoomay dhaqarta gaalada lix beesha waxa ay caddaynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin in taako ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliya loo gacangeliyo cadowgeeda soo jireenka ah oo itoobiya iyo kenya ah toddoba gunta iyo gebagabadii waxaa ugu baaqaynaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ka dhiidhiyaan dhul boobka iyo kala qaybinta ay waddo etoobiya
intaa ka gadaal suldaan nuurow xaaji isxaaq waa suldaanka shabeellaha hoose ee mirifle halkaasi ayuu ka hadlay shirki beerla mirflgeeka imtixaanka goobadii walaayada gobolka shabeelle hoose niyan goobati oo dowladaasna dareertii saddex maalmood wadatashiina ka jari wadatashigaas walaha ku baxay ini xaquuqaad islaamka niileeyey oo diyooyinka ah noo bahan wali kaloo ku baxay wadatashigaana oo mirifle iyo walaayada dhatiyo ah unuun kitaabka ilaahay garab surugno oon nuslayn intuuna diinta barano waana ka dhagan naf'i maalba mujaahidiinta intuuna garab surin insha allahu tacaala mujaahidiintana insha allahu tacaala mar walba i maalin walba i goor walba garab surigno wali fariingaaban andirfaday hooyooyinka oo owlaada hidida naga dhalan hadday maa yihiin hadday maxaa tiri yihiinba waxaan leeyahay ciyaalkiina islaamnimaha ku dhinteene ciyaalkiina ridinimada iyo xabadda maalin walba ay ku laanaan ka joojiye walcaaqibatu lilmuttaqiin mar walba islaamkaa guulaysan doona hooyooyin baa tihiin waa u foolateen waa koriseen waa ku dhibtooteen wiilashiina islaamka u soo dira gaalnimada ka daaya waxaa isweydiin mudan islaan wiil ay dirtay hal sana ciidan ahaa noolaa hala sheego sanadkan hadduu jiran waa yidhi kuwa ka soo baxay oo yimid iyo kuwa baktiyey way kala yihiin war hooyooyin sharaf laa tihiine iska ilaaliya gaalnimada carruurtiina hadda ay gelayso diinta islaamkaa kor martay wayna kor mari doontaa waalcaaqibatu lilmuttaqiin iyadaan cirabta dambe shaqayn doonta muslimiintaana xaqa leh kuwa madaxda waa riddada oo xasan gurguurta kow uu ka yahay waxaan leeyahay maalintii lagu doortay ilaa maanta waad ogtahay waxa ku haysta tirtirkii shabaab iyo kitaabka ilaahay aa la rabtay tirtir uma soomaaliyeeda oo muslimiin asalkooda ahaa ayaad gaalaysaysayoo hadda xabad iyo qarax ku dhammaanaya raaya ilaahay lama dagaalami kartid adaa ku baaba'ay kitaab ilaahayna ma laabi kartid kitaabkan kitaab shaqaynaaya oo ilaa qiyaamo saaca meel mari doona wa intiinaan halkan fadhiya iyo kuwa naga maqanba shabaab maanta waa dowlad haddii ay idiin sawiran tahay ama kuwa naga maqanba ay u sawiran tahay idaacadaha iyo kaamirooyinka wax laga sheegaayo iyo tababarada oo ridada fulinaysa socda kuwa ka badanoo annaga aan u jeedinaa socda haddii toban kun idaacad laga sheego ama labaatan kun afartan kunaa socda insha allahu tacaala ilaahayna waana wada uumay laakiin maceenna waa diintiisaan maanta aan kor yeelayna annagu nala jiraa gaaladana waa ka badin doona haddii ilaah yidhaahdo ikhwaanii waxaana lagu dul akhriyey diinta inaan baranno oon ku dhaqanno war kitaabkan aan baranno war kitaabkan aan ku dhaqanno war kitaabkan aan difaacno asagaana anfaca asagaa dhadhexaad noo ah adduunka aakhiraba asagaan ku liibaanaynaa barashadiisa jannadaan ku gelaynaa iyo akhrintiisa iyo kudhaqankiisa difaacidiisa kaba daranba dadka muslimiinta ah hadda wacdi waxaa ku jiray balliquu walow kaana aaya war hal aayad ayuu yidhi rasuulku sal allahu alayh wasalam iga gaarsiiya ummadda insha allahu tacaala qof maanta aayad iyo laba iyo saddex aqoon uguma jiro ama xadiis laba iyo saddex aan aqoon uguma jiro dadka muslimiinta ah inaan wax u wada sheegno si caama gaar ahaan dadka hadda na tilmaamaya aan nahay gaar ahaan qoyska ah ka soo jeedo insha allahu tacaala waxba iima hadhinaan u malaynaa towbadkeenayaasha intiinaan qofkii lala soo xidhiira oo towbadkeennimo ula soo xidhiira taleefonada ha laga qabto hana lala soo xidhiiriyo waa la soo xidhaynaa insha allahu tacaala ninkay daacad ka tahay iyo ninkay sir ka tahay ilaahay ka sogta dad garanaya joogo weliba hala doonto oo hala yidhaahdo war walaalkay aabbayaa ku dhalay adeerkayaa ku dhalay abtigayaa ku dhalay meel hiblaayaan qaraabo ka ahayd gaalnamaa ku dhimana ka soo bax in loo digo si kaleba waa u xidhiirine islaamnimada ku soo xidhiiri qof walbow niyadaada ha ku degto diinta difaaciddeeda raaya tawxiidna maba riixantaba ee dadkaas waxaan leeyahay idinkoo ridda ah ruuxa weynina raaya tawxiid raaya tawxiid ma riixantee idinkoo riddaa ruuxa weyn baan leeyahay raad mujaahid ma tirmayee idinkoo riddaa ruuxa weyn riyaadka cunaysaan xalaal ma ahee idinkoo riddaa ruuxa weynina rafiiq mushrik raas ma lehe idinkoo riddaa ruuxa weyna waan ku celnaa tan rafiiq mushrik raas ma lehe idinkoo riddaa ruuxa weynina hada wabillahi towfiiq wasalaam calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale nabadoonada beelaha mirifle ayaa ka hadlay qodobadii la akhriyey oo lanfidhii dhammaantiyo ini una qaadanay hormuudku anna haddii ilaahay ar may kale lanaa gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga harakatu shabaab almujaahidiin hortiye dadkan mid mahayna shal mogonaayi hata meelyoka noolyin i meel kale mas ogaayna tartan dadka walaaladaana una gedaalku jarjarna horkumarna ini walbarashada qiibtee oo macadyadii la furaaye la ogye macadkii hadanka dambeey oo tawfiiq ahay gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamka sida shaagdi namber kow inisigatin oo tangmirefrenari islaamka hegshay ogol horoba dadkanka dadaali jaran qur-aankana kafay lahaayeen maadaama markan una midnama helni taasna kaka guulaysani may markan an lahaa walaaladaana reer mirfle ini halhaana oo unan shishaldhiinna oo ma aragna suldaan nuur oo hata madananinkawali wakhti kastaba markooha maray usullay shaleediis haada doona maka jarta laakiin walqobadka ka hirinta wilaayada ka hirinta inuuna midlay haan horta masla gabno mada marid masla gabno inuuna ma aragna wilaayada islaamka sharacada islaamka ini la fuliy wali ku horkooy un angmidowna meelba ku haadangna haddana masla gabno guud ahaan iyo gaar ahaan iyadan lanmahasiyin dadki walaaladaan ahay wilaayada islaamka ku socdi siyo hagarlaan yoona nin la shageeyan si godobayahan ka dhawaayana laa shukra alal waajib mirefle usii ballamideeyay usi tiidiis la ka jari laakiin dadkii juhdi gili ilaa sacadun dhatiyoona nii la surinaay haddana na ari meereflow isin weli isinsiin roong haka talada weli isin haka go'aansatanga maaragna yawa markhaata siinku enna walkalal siinka amar yowmad leh hormuud may aha in isintallatan degmo kasta beelo ha go'aansadan waliyo nin sheenan le markhaati siinku hadan in walun siinka amar yaanmaleh laakiin may eedan ogoln ini isin midoysnaatan maamulkiinna kohaada odaygiin kohaada wali khilaaf isan galana se toosay isin in iska weertan dhatin isku turhan biidan markaas bacdijeena markhaati lisiinku hada intaasna ta eedan faylu waan hadhowaayan inta walaa una koynan madnami yan koynan beelimerf beelimerf inta ku kurmaaytay doorooyinka insa odaynsa dimaalmood wala badan oo faa'idna wala ay ku faa'idna wal badan oo dhahan koobo korno
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah alxamdulilah ilaahay aa mahadle una oo marfle e oo gobolka shabeellaha hoose walaayada dheh roogno harakadii heer gobolee ninkoyti hoogaa yaroo mudmudoowe ningalaynana caslahii horta ma isiin sheega un adduunyaadun heeraha ka marni wakti ha roognu aan muddi ha roogaysiin ladohuwaaw may ha aragay lankoo aragday oo danyar iyoonay lankoo beesakabaisdacwoyan labaatan kun la dhiibayo kanka liiraw sanka la dayaayo ilaaha mahadle kan saajiyay toosan liiraw wakti ha marni walaayadan gargaari un ilaahay ninshaani waxaa kaleeka jalbahan aniyada markhaatilay kashal bahaan aniyada caddeenay allahu akbar allahu akbar ma jira dheh hoob markhaataba la keen hale jaga kastoo adla hatob habsilay lika dhikeed maylana wala harakadaha ka duulay le shabaaba guuriyaana le roog walma guurii korto ilaahay waldijiyeed walma dijiyaaso roog nicmo ilaahay niinshaani walaayida ma jirana lamalan hooba isgal walan garsoorahay lama qabil hooba isgal walaayadu shal gobadaas adana ma in dhiibase kan reer berkaan waa lata rasaasiyoona goriyaala dhiibas kanna goriyaala dhiibas war iska dhici wariya hadday kugu yaraatii soo sheegalad antana wal hire kii lamada jif dadyoowaa li hire habsagaa la dhike kulay may salaamana hoob ilaahay karaalnagad walaayadda sharafta leh oo hana booqotay gobolka shabeelle sufla waan eedyeedaan ka hambalyayan maadaama waxyaabo badan oo mudmudoow ah niijijireenninoobidi saddex bere dooro wanaagsan ingobota cashar wanaagsan oo alla ku-cobsiga ee na fahansiidi yaan kama hadnagaan tan kale lamaay meerafaday hoob ilaahay karaalnagad horta midowne si sharafle wanaag badan aan midowni mudmudowkii badanoo niijarena ilaahay anoobiyay walaayadana noo saarti khayr allahasii maduuna midowni mayka midowni macnaha diid iska dhiibowje i qabiil ahaan isfiirsadow i qabiil kale iska reebow walowna midowna intaas ma ah mayka midowna hidii intaasayto islaamka yaa kuwada midowna ayl hal ogaado ilan walba oo mirifle ah meel walba meel alla meel isu rooga inaguna tawxiidkaas kii dhow i kii dheer dhaxdiyooba tawxiidkaas intiinu ku midowni mayb waa hoob ilaahay kraalnagada madowna midownay saasan midowni diintiinna una qaadani tawxiidkiina una qaadani gaaladina wadanka sidun roogdi owlaadyo badanoo un hadda ka kasaanay gobolanka tabeeno ama degmooyinka unu roogno ka tabeen badana kasaano jira marka may fadaane tan una kumidownin may kamid ataa lamba owlaadi amba lambalankii kasoo ini handhim riyo hannaga tanyoodeenaninu isla qaadan hoob ilaahay kraalnaga mayba kama hadsanaa sida oo yacnii odayaasha yacnii gobolka iyo ninka kooyan qaabkii un nafsitaan un hayni yoona nidaamkii oo nin sheegaan wacdadii oona wacdiyeen ya kama hadayaan taas Eh, may kale kafana hadsanaa midnimada oo madaflala kulmiy oo iska rahan taasna kafana hadsana mayba diyaaranaynaa inay dalka diinta owlaadana murugaana maalkaana inay ona diinta ilaahay anka difaana yaa kafana hadsana
السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaan kusii dhownahay alkataaiba alikhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo soconaya daqiiqado aada u yar muuqaalku waa mid muhiim ah wuxuuna soo bandhigayaa weerar lagu qaaday fadhiisin ay ciidanka dowladda federaalk ah ku lahaayeen duleedka magaalada matabaan ee gobolka hiiraan muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toogasho ku dilaya qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي nadwe cilmiyeed ay kasoo qayb galeen dad badan ayaa lagu qabtay masjid ku yaala degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka nadwada waxaa soo jeediyey qaar ka mid ah culimada diinta islaamka waxaana ka mid ah sheekh cabdi weli cabdulaahi muudey oo ka hadlay nasriga allah iyo furaha lagu helo الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هذا الله وإسكاله سبحانه وتعالى نقد قدد مسلمين أه مكان كان نقول كل ميين أنقو إلهي دين كيسي كلا فائدي سنينا ننقرسي حرف دين دين ونشيقنه ربي قاسم هذا أن دمان إسكاله بعد الحمد لله تعالى ندوذا عوان كيدي ألا إن نصر الله قريب إلهي جل وعلا نسري سوى دوية هي آيات سورة البقرة كجرتا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلهي وحولي ما واحد أم ليسان إن الجنة إسكاق ليسان ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أيضا إسان إذين إمانين وحاوي مدى أمده إذنك إذنك هريي maxaa ku dhacay ummadihii annaga naga horreeyey masathum alba'saa'u waaddaraa fakhri iyo cudur baa ilaahay ku salliday wasulziluu waana la gilgilay oo waxa weeye makhaawif fara badan ayaa ilaahay jalla wacalaa ku cidhiiri geliya xataa yaquula alrasuulu waaladiina macahu mataa nasru llah ilaa rasuulkii wakhtigaa jiray iyo kuwa xaqa rumeeye la jirkiisa ay dhaheen goormaa ilaahay noo hiilinaya ama goormaa ilaahay noo gargaaraya jawaabta xagga rabbi bay ka ahaatay alaa inna nasra allaahi qariib gargaarka ilaahay waa dhow yahay meel dheer ma jiro laa maxaala shakina kuma jirto gargaarka ilaahay mid dhow weeye labada xaaladood ee aan u dhaxayno in ilaahay nasri na siiyo iyo in ilaahay shahaado na siiyo waa midda nebiga lagu yidhi fii suurati towba qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn ku dhehna maxamedow gaalay ma nala sugaysaan ilaa laba wanaagsan waxaan ahayn miyaad nala sugaysaan ima anasr wa ima shahaad labadaasaa mujaahidiintu maanta ay u taagan yihiin in ilaahay nasrina siiyo dhulka ilaahayna makaniyo oo nasriga ilaahay soo qariib u yahay waa dareemaysiin hadda magaaladan jama ma aan joogno baarsanguuni dhowr iyo toban kilomitir bay u jirtaa cadowgu meeshuu joogi jiray haddana masaa'ibta ilaahay cadowga ku salliday daadadkii iyo roobkii hadda da'ay aa cadowga ilaahay meesha ka barakacsh wailaan laba annaga midaan cadowga la sugayna wanaxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina gacmaha mujaahidiintana maanta waa ku ciqaaban yihiin oo shalay iyo daraad iclaankaad ka dhegaysanayseen in tobanaad shalay laga dilay oo saraakiil looga laayay buula guduud mujaahidiintu ay u jiraan laba kilomitir soo nico weyni badan maa haddana ay baarka ay joogi jireen laakiin baarka iyo buula guduud taqriiban labaatan kilomitir bay isu jiraan soo sidaa maa taqriiban labaatan kilomitir cadowga haddii daad iyo biyo ilaahay ku salliday mujaahidiintuna waa ka daba siqeen ilaahay fadliga iyo maniga waa meesha ugu dhow hadda walaayadan jubbooyinka hadda aynu joogno ee ilaahay nasriga uu noo xaqiijiyey oo amaakin riddadu ay joogi jireen hadda walaalaha ilaahay uu tamkiiniyey ilaahayna uu ku sugay jalla wacala waa nicmo weyni badan rag baa dhiiggooda u daaday ilaahay shahaadaha ka aqbal ragna jarxi baa u gaaray allah noo caafimaadi ragna weli suquurtay ku sugan yihiin allah sugo ilaan magaalo kasta cadowga uu soo kulaalay suquurta rag baa ugu jira oo u taagan waana mafaatiixda nasriga iyo asbaabta nasriga haddii aynu la nimaadno ilaahay nasri iyo tamkiin iyo guul waa noo ballanqaaday mudug waa aragteen wixii ka dhacay waxaa u dambeeyey magaaladii weyneed ee caad iclaanka alkataa'ib hadda ay soo bandhigeen iyo walaalaha alfurqaan dadka muslimiinta in badan indhahooda ay ku qabowsadeen cadowgii ilaahay ayagoo aad u fara badan dhowr dhufaysna waa ku lahaayeen baktigii hadda ka dhacay meesha la yidhaha coos weyne oo fasharid bihi man khalfahum ay ka dhacday wax ka badan baa meesha ka dhacay oo hubkoodii ugu faraha badnaad wax la gubay iyo wax ilaahay mujaahidiinta uu makaniya bay noqdeen allaahu akbar soo nicmo weyni badan maa nasriga marka shaki kuma jiro haddii asbaabta annaga nagala helo ilaahay inuu noo gargaarayo nasrina uuna siinayo dadka muslimiinta marka haddii cadowga ilaahay alla uu noogu ballanqaaday inuu guul naga siinayo muxaqaqna uu yahay qofka mu'minka ah hadduu la yimaado asbaabtii nasriga lagu heli lahaa in ilaahay guusha uu siinayo mafaatiixda ama furayaasha ilaahay nasriga uu nagu siinayo yaan wax yar dul marahaya miftaaxa ugu horreeya waxaa lagu tilmaamaa ilaahay keligii in la waxido in la rumeeyo taasna inay waajib ku tahay qofka inuu ogaado iimaanka inuu yahay qool iyo camal iyo ictiqaad haddii marka iimaan ilaahay waxdaaniyadiisii nagala helo furihii nasriga waan haysanaa mu'miniinta ilahay wuxuu u ballanqaaday inuu nasri iyo tamkiin iyo guul siinayo wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin furaha waa ku dhegan tahay haddaad mu'min tahay ilaahay nasri buu kuu ballanqaaday cagsi marka mu'min la sheego lid maxaa ku ah gaal baa ku ah gaal gaal dhalay marka looma ballanqaadin nasri iyo guul in la siinayo aaniyan taxqiiqu kelimatu tawxiid mafaatiixu nasri waxaa ka mid a in la xaqiijiyo laa ilaaha ila allah kelimadaa waa kelimada sababkeeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muhaajiriin magaalada maka looga soo saaray yukhrijuuna arasuula waiyaakum an tu'minuu billaahi rabbikum nebi maxamed bay gaaladii maka ka soo saareen iyo idinkan muhaajiriina maxaa laydinku haystaa inaad alla waxideen oo aad alla rumayseen keliya bay gaalo gaala dhasho guryihiinna idinkaga soo saareen walaayaadka islaamiga amaakinta maanta ay riddada ka soo galeen duwalka kufriga ee hadda atims la baxay ee xoryahooda ku aruuray waaqica hadda aynu noolnaha haddaynu saarno haddii nebi maxamed maka laga soo saaray dad baa muqdisho u dhashoo laga soo saaray diin dartii uga soo teegso sidaa maa tawxiid daraadii dad baa kismaayo u dhash tawxiid dartii bay kaga soo baxeen dad baa baydhabo u dhash haddana waa tegi la'yihiin tawxiid dartii bay uga soo tageen dad baa waxay u dhasheen beledweyne tawxiid dartii baa looga soo saaray puntland iyo somalilan gaaladii baa ku habsatay kullu daalika magaalooyinkaa waaweyn maxay dadka uga soo baxeen waa tawxiid in la xaqiijiyo wey oo nebi maxamed haddii uu ka soo cararay gurigiisii mako dowladdii ugu weyneed ee islaamka meeshay ka uskantay waxay noqotay magaalada madiina ilaahayna nasrigii u ballan qaaday dagaalkii meeshaasaa lagu waajib yeelay sanadii labaad ee hijriga waxaa ka mid a mafaatiixu nasri ka mid a ikhlaasu alcamalu lilaah camalka ilaahay inaan u saafi garayno oo ikhlaas iyo ilaahay dartii aan ula jeedno labada shardi ee camalka lagu aqbalaa alikhlaasu walmutaabaca wey in aan camalka ilaahay dartii u samayn iyo inaan nebi maxamed uga dayanna calayhi salaatu wasalaam mafaatiixda waxaa ka mid ah iqaamatu salaawaat salaadaha shanta ah oo la oogo asalawaat alkhamsa oo lala yimaada ama la oogo furayaashii bay ka mid tahay mafaatiixu nasri waxaa kaloo ka mid ah alinaabatu walistislaamu in la noqdo ilaahayna laysu dhiibo addoommuhu macsuumiin maa akhdaa iyo gef baa ka dhacayo kullamaa aynu gefgalno inaan ilaahay u toobad keenno tabaaraka wa tacaala allana wuxuu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum waslimuu lah ilaahay u toobad keena allana isu dhiiboo u hoggaansama min qabli an ya'tiyakum alcadaabu uma laa tunsaruun intuusan cadaab idiin horaa idiin imaanin ka hor ka gadaalna aad gargaar inta weyddiisataan aadan laydiin gargaarin marka toobadkeenku markii macsiya la galo ama dembi la galo ama xumaan ay qofku ka dhacdo inuu ilaahay u laabto tabaaraka wa tacaala laabashadana waxay ka mid tahay mafaatiixu nasri bay ka mid tahay waxaa kaloo mafaatiixu nasri ka mida attawakul tawakulka ilaahay la tala saarto oo cidan eebbe ahayn aanan la milicsanin oo ilaahay aan cuskanno ilaahay waa noogu gargaarayaa jalla wacala mu'miniintaana si gooniya ilaahay ugu ammaanay gaaladu yay tala saaranayaan murtadiin yay tala saaranayaan qarammada quruntay iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga hadda kuwa la soo qabtay ee dagaalka hadda ugu dambeeye lagu soo qabtay caad ninkii hadlahayo muxuu lahaa wax noo soo gurmada waa weynay buu diyaarada noo imaadana waa weynay buu hadda waxay isku halaynahayeen soo maa muminiin iyo mujaahidiin isku halaynayaan tawakulka ilaahay baan cuskanayna oon tala saaranayn muminiinna maxaa ilaahay ku ammaanay tabaaraka wa tacaala wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun mafaatiixu nasri waxaa ka mid a taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay oo laga cabsado hadday addoommuhu dhabnimo eebba uga baqaan ilaahay wuxuu ballan qaadahayaa in nasri iyo tamkiin uu noo ballanqaadaya wain tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin ilaahay hadda wuxuu ku tilmaamayaa haddaad xaqa ku sabartaan alla keliyana aa ka cabsataan ilaahay gurmad malaa'igtiisuu idinku xoojinaya sidoo kale suurat alicimraan aayadda ku jirta wuxuu ilaah ku tilmaamay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a haddaad xaqa ku sabartaan alle keliyana aa ka cabsataan gaalada dhagartooda waxba idinka jari mayso laabudda haddii taqwo nagala helo furihii nasriga waan haysanaa mafaatiixu nasri ayay ka mid tahay mafaatiixu nasri waxaa ka mida alsabru waalmusaabara inaan waxaan aaminsannaha ku sabarnay diinta islaamka waa mabda'an caqiidaysannahay wey culays kasta oo diinka alla kugu soo gaara waad aaminsantaha waa inaad ku sabartaa oo aad gegsataa musaabarana waa in lagaa helaa gaalo gaala dhashay oo horor ah diintannadana ku soo duushay duulaankooduna diinla dagaalaya ayaa waxay ku sabrahayaan inay saliibka difaacaan dimuqraadiyada difaacaan kufriga iyo gaalnimada difaacaan ayay waxay ku sabarsan yihin inay ilaalinahayaan ilaahay jalla wacalaa mafaatiixu nasri wuxuu ka yeelay mu'miniinna loogu dhawaaqa biismi aliimaan inay xaqa ku sabraan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu mafaatiixu nasri waxaa ka mid a dadka iimaanka laga helayo xaqa ku sabra gaalana la sabartama waraabituu jilib xirnaada ragga muraabidiinta ah ee suquurta ku sugan ee cadowga la xisaabtamahaya waa furayaashii nasriga bay hayaan wattaquu llaha lacallakum tuflixuun baa lagu soo qatimay soo diyaar manihin diintana inaan difaacno marka intaan noolna allahu akbar allahu akbar allahu akbar gaalada allah jebiyo mujaahidiintana allah guulaysiyo cadowgeyna cagta hoos allah marsiiyo walaalaha ilaahay dartii loo dila shahaada allah ka aqbalo walaalaha ilaahay dartii loo dhaawac allah caafimaadiyo gaalada gacantooda muslimiinta ku jirta ee xabsiyada lagu jirdilahaya allah nooga soo fakiyo annagana ilaahay gaala nooma gacan geliyo hidda iyo gaalnimo allah naga ilaalisho dulmi iyo gardarre iyo gaalo inaan raacnana allah naga ilaalisho wsala allah wasalama calaa nabiyina moxamed
السامي لدين عظيم هو السامي
dhegaystayaal caawa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada waa inaga intaa kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ظلامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا